الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة mawduuca aan jeclahay inaan wixi ilaahay ga waafajiyo la yidhaahdo waxa weeye waa sidii horeyba loo sheegay taqwa allahi tabaaraka wa tacaala cabsida ilaahay iyo faa'iidooyinka ay u leedahay ruuxa adduuniya akhraba aayadaha haddaan akrinaynay ayuu alla subxaana wa tacaala inagu faray taqwada cabsidiisa ilaahay anagu faray subxana wa tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu itaquu allaha xaqa tuqaatih ilaahay ka cabsada cabsidiisa midda dhabta ah midda xaqa ah middaa ka cabsada balale subxana wa tacaala hana dhibanina idinkoon muslimiin ahayn yani idinkoon muslimiin a mooyaane ha dhibanina markaad dhimanaysaan yani hogaansanayaal idinkoo ah dhinta saasuu rabbilahi subxana wa tacaala aayadda labaad rabbi subxaana wa tacaala wuxuu ku yidhi wardadow rabbigiin ka baqa rabbigiin ka baqa rabbigaasoo idin abuuray naf keliya idinka abuuray naftaa xaggeedana xaaskeedii ka abuuray naftu waa aadam aadamna xaaskiisii baa laga abuuray xawaa labadooda xaggoodana dad aada u fara badan ka keenay rag iyo dumar leh allaha subxaana wa tacaala ka cabsada aayadda saddexaad rabbi wuxuu yidhi subxaana wa tacaala wardadow dadka mu'miniinta iimaanka lahow rabbigiin subxaana wa tacaala ka cabsada alla ka cabsada subxana wa tacala haddaad alla ka cabsataan yuslix lakum acmaalakum camalyaalkiinuu idin hagaajin wayaqfir lakum dunuubakum dembiyadiinana wuu idin dhaafi waman yutic illaha warasuulahu faqad faaza fawzan cadiima ninkii alla iyo rasuulkiisa ateecana liibaan weyn buu liibaanay bu rabbi ilahi subxana wa tacaala liibaan weyn buu liibaanay marka rabbi subxaana wa tacaala ayaa walaalayaal ina faray taqwada iyo cabsidiisa ina faray bal qur-aanka ilahi wuxuu noogu sheegay inay taqwadu tahay dardaarankii rabbi uu dardaarmay innaga iyo intii inagu horraysayba walaqad wasayna aladiina uutuu lkitaaba min qablikum waiyaakum an ittaquu llah waxaan u dardaaranay bu rabbi ilahi subxana wa tacaala kuwii idinka horreeyay iyo idinkaba alla ka baqa subxana wa tacala alla ka cabsada taasi waa dardaarankii rabbi subxana wa tacala innaga intii inaga horreysay waxaa loo dardaarmay an ittaquu llah innagana waxaa laynoo dardaarmay an ittaquu llah alla subxaana wa tacaala ka cabsado alla iska jira subxana wa tacala ciqaabtiisa iska jira marka waa dardaarankii rabbi subxana wa tacaala sidoo kale waa dardaarankii nebigiisa salawaatu rabbi wasalaamu caleyh waxaa rasuulku wuxu uhi sal ly waslam ittaqi llaha xayumaa kunta meel alla meelaad joogtaba meel alla meelaad tahayba rabbigaa ka cabsa subxana wa tacaala alla ka cabso marka nebi alla subxana wa tacaala yani dardaarankii rabbi inoo dardaarmay u isaguna inoo dardaarmay rasuulku salawatu rabbi wasalaamu caleyh shayga intaasoo dhan aayado qur-aan ah ay isugu tageen axaadiista nebiguna sal lay slam aad ay uga hadleen shay fudud ma aha shay fudud maaha taqwadu shay fudud maaha waa shay aada u weyn macnaheeduna aada uu guda wen yahay macno ballaaran bay leedahay kelimada taqwo la yidhahda maxaa la yidhahdaa taqwada taqwada waxaa la yidhahdaa an tajcala wiqaayatan baynaka wa bayna cadaabi illahi tabaaraka wa tacala wa ciqaabihi wadalika bimtithaali awaamirihi waijtinaabi nawaahihi waa inaad adiga iyo ciqaabta ilaahay wax idinkala ilaaliyo waa inaad usam waa inaad samayso a adiga iyo ciqaabta ilaahay iyo cadaabkiisa wax idiin dhexeeyo idinkala teeda oo idinkala celiya oo derbi ah waa in aad samayso oo see ku imaan karaa derbiga adiga cadaabka ilaahay iyo ciqaabta idiin dhexaynaya idinkala celinaya wuxuu ku imaan karaa wixii uu ku farayna inaad la timaado wixii uu kaa reebeen inaad ka xaqo taqwada yani yani khulaasadeeda murtideeda waa intaa wixii ilaahay kaa reebay ka had wixii rabbi ku furayna farayna la imow taasaa waxay keenaysaa maalinta qiyaamada in adiga iyo laydinkala ilaaliyo ilaahay caaradiisa iyo ciqaabtiisa iyo cadaabkiisa subxaana wa tacaala taqwa marka taasaa la yidhahdaa rabbi subxaana wa tacaala wuxuu ku faray cilmiga barashadiisa baro wuxuu ku faray salaada tukashadeeda waktigeeda la tukado masaajida iyo jamaacada lagu tukado ku tuko dahaaradeedii iyo shuruudeedii waxaa dhalin daroo la yimid inaad soonto ku faray waa inaad la timaado xoola haddaad leedahay inaad xajido ku faray waa inaad la timaado inaad saka bixiso ku faray waa inaad sakadii la timaado waxaasoo dhan waa awaamirta ilaahay inaad fuliso kuwaa iyo kuwo kaleba wixii ilaahay daa ku yidhi inaad dayso inaad faraha ka qaato shirkiga iska daa buu ku yidhi iska daa ilaah iyo addoommadiisa waxba isugu dareen rabbi subxaana wa tacala wuxuu ku yidhi jahliga iyo aqoon darrada iska dhaaf ka bax jahliga waa inaad iska dhaafto wuxuu ku yidhi subxaana wa tacaala yani zinada iska ilaali ha u dhawaanin waa inaad ka fogaato wuxuu rabbi ku faray subxaana wa tacaala tuugnimada iyo xatooyada ha u dhawaanin yani dilka nafta ilaahay dhowray iska ilaali sixirka iska ilaali yani waxa weeyaan falka iyo yani wax sheeg sheega iska ilaali yani wixii ilaahay iska ilaali oo kuyidhi oo dhanna ka fogow wax alla wuxuu ku faray oo dhanna la imow taasaad kaga badbaadi kartaa ilaahay subxaana wa tacaala ciqaabtiisa iyo cadaabkiisa maalinta qiyaamada waana macnaha taqwada wey taqwada haddana sii kala darajar sarraysa ruux walba taqwadiisu intay dhan tahay oo maalinta qiyaamada darajadiisa aakhara noqonaysa ninkii taqwadiisu ay yaraato darajadiisa aakhara hoos bay noqon ninkii taqwadiisu ay badatana darajadiisa aakhara sarraynaysa taqwadu marka ugu horraysa waa macno qalbiga galaa saas daraaddeed buu nabigu wuxu uhi sal lla alay waslam attaqwa haahunaa wa ashaara ilaa sadrii salawatu rabbi wasalaamu caleyh taqwadu waa halkan buu nabigu uri sal lay slam waa halkan waa qalbiga qalbigoo isbedela qalbigoo hagaaga qalbigoo fiicnaada qalbigoo rabbi ku kalsoonaada qalbigoo rabbi ku xidhma taqwadu halkaa wey qalbigoo fikirkiisu aakhara noqdo qalbigoo macnaha waxa weye qabriga ka cabsada qabrigoo yani qalbiga oo maaragtay qiyaamada iyo waxa imaan doona ka cabsada qabriga oo rabbi inuu ishortaagi doono yani mar walba xusuusnaada qabriga oo janno iyo naar mar walba ay u muuqato qalbiga oo macnaha waxa weeyaan yani arrintiisu ay noqoto arrin aakharo waa hagaaga yani taqwadu sidaas waay mar walba rabbi baa ku arkaya rabbi subxaana wa tacala ciqaabtiisu waa weyn tahay cadaabkiisu waa weyn yahay amuu kuu cadhoolaa yani waxa weye amaad ilaahay subxana wa tacaala ka fog tahay talow maxaad ku dambayn doontaa kalow khaatimadaadu maxay noqon doontaa talow ma jannaad geli doontaa mise naar baad geli doontaa qalbiga masalan waxa weye maaragtay oo hagaaga ayaa macnaha waxa weye taqwada bilowgeedu waa kaas way taqwada bilowgeedu waa qalbiga oo hagaaga oo salaax iyo wanaag hela way macnaha marka kadib qalbigu hadduu hagaago hagaagii uu hagaagay buu wuxuu siinayaa xubnaha carabkiibaa hagaagaya gacmihiibaa hagaagaya lugihiibaa hagaagaya xubnahoo dhan baa wada hagaagaya siduu nabigu noo sheegay sal ly slam alaa waina fi ljasadi mudqatan idaa salaxat salaxa aljasadu kulluhu waidaa fasadat fasada aljasadu kulluhu alaa wahiya alqalbu buu nabiri sal lay slam jirka oo dhexdiisa waxaa ah xubin yar mudqada waxaa la yidhahdaa shay yar oo hal mar la calaliyo shay yaroo yani caad yar oo hilib ah oo hal mar afgashi ah ayaa mudqada la yidhahdaa caad yar oo intaas la eg baa jidhka dhexdiisa ku jira buu nabi uri sal lay slm cadkaa yarka ah hadduu hagaago shirka intiisa kalena waa hagaagaya hadduu xumaado shirka intiisa kalena waa la xumaanaya cadkaasi kee weeye jidhka oo dhan u taliya looga taliyo ee xarunta u ah waa qalbiga buu nabigu salawatu rabbi wasalaamu caleyh haddii ruuxu qalbigu u hagaago xubnaha kaleo dhan waa hagaagaya hadduu qalbiga xumaani ku jirto xubnaha kaleo dhan waa wada xumaanaya saas maana saas daraaddeed haddaad aragto ruuxun oo dhaqankiisu xun yahay oo akhlaaqdiisu xun tahay oo daacadiisu xun tahay waxay ka imaanaysaa qalbigiisa fasaad ku jira ruux hagaagsan fiican akhlaaq macaan rabbigii yaqaano daacada ku dadaalaya haddaad aragto qalbigiisay ka imaanaysaa saas wey maana leanna waxaa la yidhahdaa kullu inaa'in bima fiihi yandax baa la yidhahdaa weel walba wixii ku jira unbuu yani daadiyaa soo ma weel walba wixii ku jira ka yimaada weel walba wixii ku jira ayaa ka yimaada marka weelku haddii wanaag ku jira wanaag baa ka yimaada hadday xumaan ku jirtana xumaan baa ka timaada marka walaalayaal taqwadu waa qalbiga marka koowaad haddana maca dalika waa xubnihii baa ku raacaya xubnihii baa ku raacaya carabkii baa u hoggaansamaya haa oo gacmihii baa u hoggaansamaya oo lugihii baa u hoggaansamaya oo farjigii baa u hoggaansamaya oo jidhkii o dhan baa u hoggaansamaya saas way macana marka taqwadu markii lasoo ururiya waxa weeye allah subxaana wa tacaala wuxuu raalli ka yahay ood ku dadaasho wixii uu waajiba ku saaray ood ku dadaasho wixii rabbi daa uu ku yidhi subxaana wa tacaala ood faraha ka qaado oo isugu dhawaanin taqwadu midaas way macana cabdullahi bnu mascuud radia allahu canhu saxaabiga aad garanaysaan baa wuxuu fasirayay taqwada aayad yahay yani ya ayuha aladiina aamanuu ittaquu llaha xaqa tuqaatihi wuxuu yidhi yani waxaa laga wadaa taqwadu waxa weeyaan oo xaqa taqwada ilaahay ee layna faray waxa weeye an tutiica allaha falaa tacsiih wa an tashkurahu فلا تكفره أن تشكره فلا تكفره وأن وأن تشكره وأن تشكره فلا تكفره إن الله أطيعه سبحانه وتعالى إن الله أطيعه وآدم عاصنين إن أنت كشكرده أو أن كفرين إن حصته ربك سبحانه وتعالى أو أن هالمامن آه. وفي السنة وإن ربك سبحانه وتعالى أطيعه oo aadan caasinin adeecidda maxaa la yidhahdaa adeecidda waxaa la yidhahdaa inaad amarkiisa qaadato kitaabka ilaahi subxaana wa tacaala sunnada nabigiisa sal alla alay wasalam waxaa ku soo arooray amar fara badan oo noloshaada ku saabsan wixii lagu amray qaado waa daacada ilahi subxana wa tacaala wixii uu kaa reebayna marna ha isku dayin inaad la timaado ka fogow an tudiicahu falaa tacsiihi macnaheedu noocaad inaadan marna caasiyin daacadiisana aada ku dadaasho maxaa yeelay dabeecada muslimiinta saasa dabeecadda iimaanka kugu jiraa saas iimaan baan leeyahay haddana ilaahay baan isku taagayaa amarkiisii baan daba marayaa waa dhici kartaa ruuxu waa khaldami karaa waa u tegi doonaa insha allahu tacala laakiin asalku waxa weye ruux hadduu iimaan leeyahay iimaankiisu inuu ku kallifo inuu allah adeeco subxana wa tacala inuu amarka ilaahay qaato subxana wa tacala saas daraaddeed baa qur-aanka mar walba waxaa kusoo noqnoqonaysa in kuntum mu'miniin haddaad iimaan leedihiin ah haddaad iimaan leedihin iimaanku hadduu dhab idinka yahay leanna iimaanku waxa weeyaan waa sida maaragtay yani shay yani ruuxa wanaagga inuu la yimaado waxa ku riixaya amarka ilahay waxoogaa nafta bini aadamku yani amarka iyo inay ilaahay adeeco waxoogaa way way way diidaa ha way madax adag tahay shaydaanka ay la shaqaysataa oo la adeegataa sidaas daraaddeed allah waa ku sheegay subxana wa tacala ina annafsa la ammaaratun bisuu ilaa man raxima rabbi naftu yani xumaantay dadka fartaa salaatuka marka la yidhahdo naftii ma rabto inay salaatu ka tugo ha xoolihii bixi markii la yidhahdo zakadii bixi ama sadaqadii bixi yaa iiga baahan bay leedahay yaa aniga iga baahi badan soon marka la yidhaahdo yani boqol cudurdaar bay sheegan waxay rabtaa inay wax iska cunta un markii la yidhahdo kaalay soo xaji ma waqti baan lumin oo xafiiskayga aan ka tegi shaqadaydii aan ka tegi baabuurtaydii aan ka tegi ma xoolaan bixin oo diyaarad tigidkeed baan bixini ma maalmaha dhibka badan baan geli naftii yani waxbay akrini ha waxbay sheeg sheegi haddii jihaad u yimaado oo kaale dagaalan la yidhahdana iskaba dhaaf oo miyaan dhiman ma reerkaygii carruurtayda aan ka tegi ma xoolihii baad ka tegi miyaan lagu dhaxli waxaasaa la akrina naftii marka ma rabto inay ala ilahay adeecdo subxana wa tacala allahuma naf layliyantay mooyaane naf ilaahay daacadiisa u layliyantay mooyaane naftu ma rabto naftii marka waxaa la doonayaa in daacada ilahi subxana wa tacala lagu qasbo yani waxa weeyaan in la layliyo in la tababaro in la qabadsiiyo in markaa kadib ay jeclaan a yani marka hore nafta iyo ruuxa wanaagsani dagaal baa ka dhexeeya ayadoo xaggay u jiidanaysaa isagoo xaggu u jiiday isagoo xagga khayrka u jiidaya iyadoo xagga xumaanta u jiidaysa laa uqsimu biyawmi alqiyaamati walaa uqsimu binafsi allawaama bu alla yihi subxana wa tacaala nafta dagaalka badan oo saaxiibkeed la dagaalamaysa xumaanta xaggiisay u jiidaysaa oo ula dagaalamaysaa isaguna khayrka usoo jiidahayaa waa naf lawaama ah waa dadka naftooda say u badan tahay inaad wax dhacdo wax haddo wax khayaanto wax disho iska seexato yani aad yani xumaan bay kula xuntaa adiguna oo ruuxa wanaagsanee iimaanka le ee xaggu usoo jiidaya daacada rabbi ilaahay wuxuu jecel yahay wuxuu rabbi doonayo subxaana wa tacaala xaggu usoo jiiday yani waxaa kasi waxay usii gudutaa naftu marxalo ay hogaansato oo hogaanka dhiibato oo daacada ilaahay ee middaa hore ay ka cararayso ay u macaanaato naftu marxaladaasay gaadhaa haddii la tababaro la layliyo waa midda rabbi subxaana wa tacaala ka cabiray ya ayatuha nafsu lmuطmainatu irjicii ilaa rabbiki raadiyata mardiya fadkhulii fii cibaadii wadkhulii jannatii naftan xasilooneey naftu waxay gaadhaa heer ay ku xasisho ilahay digrigiisa subxaana wa tacaala oo waxa kaloo dhan uusan u dhadhamin macsiyo iyo dembi markay damacdo waa u khadhaadhanaysaa laakiin salaada ilaahay markay gasho naftaasi heerkaa gaadheeyay wax uga macaan ma jiro wax kasta oo macaan waxa uga macaan ilaahay subxaana wa tacaala markay hor taagantahy waa kii nabigeenna salawatu llahi wasalaamu aleyh uu lahaa yani xubiba ilaya min dunyaakum annisaau watiib wa jucilat quratu caynii fi salaa adduunyadiina waxaa laiga jeclaysiiye bu nabig sal lay waslam haweenka iyo waxyaabaha ududgoon laakiin ilqabowsigayga iyo raaxadayda waxaa la yeelay salaada dhexeeda bu nabig sal lay slam fiirsada rasuulku sal lay slam kaana idaa xazabahu amrun baadara ila salaa hadduu shay nebigu murgiyo oo walbahaaro salaad buu u degdegi jiray nabigu salawatu rabbi wasalaamu caleyh xaaladihiisa midda uu ugu raaxa badan yahay waxay ahayd markuu salaada ku jiro ilahay hortaagan yahay subxana wa tacala soo ma jeedaan yani waxa weeyaan naftu in la layliyay u baahanta annafsu katifli ilmahoo kalaa la yidhahdaa naftu waay ilmaha haddii yani naaska nuugaya naaska in laga gooyahay marka hore dhib bay ku tahay sooma waa ku adag tahay sasab buu u baahan yahay in yani waxyaaba khadhaan naaska loo marayo u baahan yahay maalmaha hore uu rafaadi laakiin marka dambe muddo markuu naaska moogaado bal naaska nuug ku dheh ma nuugaya ilmo weynaadayo macnaa waxa waya afar sano jiro naaska saddex sano moog ama afar sano moog haddaad naaskii hooyadii inuu nuugo aad yani waxa weeyaan aad tidhaahdo ku day ma nuugayo naftu waa saas marka ha nafta xumaanta baratay baliwadda baratay qaadka baratay sigaarka baratay gooyinteeda laga gooyahay way adag tahay marka hore dhib badan buu ruuxu kala kulmaya laakiin markuu ka gooyo mar dambe inuu inay inuu ku noqo tahay waxa weeyaan dhib badan bay la kulmay ku noqoshadii wixii ay taqaanay inay marlabaad ku noqotahay dhib bay ku noqon leanna way ka weynaatay wixii bay ka kortay naftiibaa hagaagtay rabbigeed bay ku xidhantay dhaacay aragtay wixii wax ka macaan baa yaa ugu bedelmay wixii hore wax ka macaan bay ku bedelatay soo ma aragta marka walaalayaal yani macnaheedu waxa weeyaan an tutiica allaha falaa tacsiihi inaad ilaahay adeecdo oodan caasiin aad ku adeecdo carabkaaga aad ku adeecdo qalbigaaga aad ku adeecdo gacmahaaga aad ku adeecdo lugahaaga aad ku adeecdo reerkaaga iyo mas-uuliyadda kaa saaran aad ku adeecdo dhaqaalahaaga aad ku adeecdo noloshaadoo dhan amarka ilahay kusiin la imo subxana wa tacaala taasi waa macnaheeda taqwada waay toddobaadi waxa weeyaan an tashkura allaha falaa takfuruhu inaad ilaahay ku shukrido oo aadan ku kufriin macnaheedu waxa weeye adigoo dhan waxaa tahay nicmo ilahay subxana wa tacaala nicmadaa ilaahay ku siiyey inaad aqoonsanaato ha ilahay baa ku abuuray adoo waxaan jirin ah maadan jirin wuu ku abuuray alla subxana wa tacaala soo ma ha ku abuuray wuxuu kuu abuuray si qurux badan oo karaamo leh ha khalaqa fasawaa wuu abuuray markaasuu ilahay haddana jidhkaaga simay madaxiibuu kor aadiyey minjiibuu hoos aadiyey xubin walba meeshuu ka habboonaabaa la saaray ha xubin walba meeshuu ku habboonaabuu alla dhigay subxana wa tacaala bal u fiirso hal mihaal matalan haddaan ku siiyo haddii matalan indhaha qadaadka lagaaga saari laha halka haddii indhaha lagaa saari lahaa indhaha halka haddii lagu dhajin lahaa wejiguna xagga jiri lahaa masuutoobi lahayd inaad macnaha waxa weyaan yani noloshu ku hagaagi lahayd xagga adoo indhahii xagga jiraan xagga ma socon kari lahay ama mehe madaxaaga haddii hoos la marin lahaa mintuuna kor jiri lahaaye ma socon kari lahay waxba ma hagaageen gacanta halkan ku taalla ee shaqaynaysa haddii lugta lagu dhajiyo ka wa lowga meesha haddii laga lalaadiyo miyaxa shaqo qabsan kartaa maya yani qaab qurux badan oo xubin walba meeshuu ku habboonaa shaqada uu qabanayo meeshay ku habboon tahay buu alla saaray subxana wa taala khalaqa fasawaa allah subxaana wa tacaala sidaa qiimaha badan kuu abuuray haddana karaamada ku yeelay walaqad karamnaa bani aadam waxamalnaahum fi lbari waalbaxr warazaqnaahum min alayibaat bini aadam waan karaamaynayn bu rabbi yidhi subxana wa tacaala ha bad iyo berri baan ku xambaarnay waxaana waxyaalaha wan wanaagsan baana ku irsaaqnay ilaahay subxaana wa tacaala baa koonkan kuu sakiray caqliga ku siiyey isagoo makhluuqaad fara badan oo caqligiisa caqli aan siinin oo ka qadiyey indhaha ku siiyey iyagoo makhluuqaad badan ayna indho lahayn dhagaha ku siiyey iyagoo makhluuqaad fara badan ayna dhaga lahayn yani waxa xoolaha ku siiyey gacantaada ku jira iyagoo in badan ay baahan yihiin oo laga qadiyey ku siiyey rabbi subxaana wa tacaala caruurta ku siiyey isagoo in badan ayna caruur lahayn ma dhaliisi oo dhali waaye caafimaadka ku siiyey iyagoo in badan ay jiran yihiin oo xanuunsanayaan waxaa kaasodahaysa soo ilahay kuma siin maxaa lagaga baayaa marka waxaa lagaga baayaa abuu'u laka binicmatika calaya wa abuu'u bidanbii ilaahu nicmadaada waan qirayaa dembiga aan ku qaabilayna waan qirsanahay a qirba marka hore ilahay nicmada kuu galay subxana wa tacaala markaad qirta kadibna shukrigeedii la imo oo shukrigu muxuu yahay shukrigu waxa weeyaan nicmadaa ilaahay ku siiyey meel uusan raalli ka ahayn ha u isticmaalin shukrigu waa kaa xeluu ku siiyey soomaa meeshuu raalli ku yahay ee kuu ogolaaday u isticmaal laakiin meel uusan kuugu talagelin oo uusan raalli kan haddaad u isticmaasho waad ku kufriday nicmada ilahi subxana wa tacala caafimaad buu ku siiyey soomaa xoogga ilahay ku siiyey caafimaadka u isticmaala meeluu jecel yahay haddii kale maadan ku shukriyin indhahan iyo dhagahan iyo caqligan iyo qalbigan uu ku siiyey meeluu jecel yahay u adeegso haddii kale maadan ku shukriyin somaaritaan carruurtaadii iyo reerkaagii iyo xaaskaagii yani ilaahay raallinimadiisa u adeegso raaligelintiisa u adeegso haddii kale maadan ku shukriyin marka waxa way an tashkura allaha falaa takfuruhu inaad ilaahay ku shukrido oodan ku kufrin kufriga waxaa laga wadaa yani miday soomaalida yidhaahdaan abaallaawe abaallaawe ama jasaarnimo la yidhahdo abaallaawanimadu ma fiicna walaalayaal hadduu ruux abaacidi abaal kuu gasho inaad ruux abaalgudi yaqaana taa loo baahaya inaad abaalka taqaano way sooma man afdaa ilaykum macruufan fakaafi'uuhu buu nabi uri sal ly waslam ciddii wanaag idiin gashaayey yani waxa weeyaan abaalgud u sameeya haddaad xataa waxa aad u abaalgudi kari waydaan waxaad tidhaahdaan jazaaka allahu khayran khayr allaha ku siiye ugu abaalguda yani waa bini aadam waaye allihii marka subxaana wa tacaala kulli waxaan nahay oo dhan inaga dhigay wamaa bikum min nicmatin fa min allah wax kastood nicmo haysataan xagga ilaahay bay ka timid allah idin siiye subxaana wa tacaala ma inaynu abaaldarro kula kacno jasaarnimo inaan kula kacno miya ma aha walaalayaal ma habboona ma habboona rabbi subxana wa tacala inaan ku shukrino waay sidaas way macnaha waxaa sadexeeyo oo uu yidhi saxaabigu taqwadu waxa weeyaan an tadkura allaha falaa tansaa inaad ilaahay aada xusto oodan halmaamin xusuusnow rabbigaa subxana wa tacala ha halmaamin maxaa yeele ruuxii rabbigii halmaama maslaxadiisi iyo dantiisuu ilaahay halmaansiiya subxana wa tacala walaa takunuu kaladiina nasuu allaha faansaahum anfusahum ulaaika hum lfaasiquun ha noqonina kuwa ilaahay halmaamay oo uu danahoodii iyo maslaxadoodii halmaansiiyey somaydaan arag walaalayaa ninkii ilaahay xarigiisa gooyo oo iska dhaqaaqa rabbi subxaana wa tacaala maslaxadiisuu halmaansiinaya dan uu leeyahay kama shaqaynayo a yani mukhadiraad buu ku dhex jiraa dani uguma jirto xoolihiisiibuu gubayaa dani uguma jirto adduunkiisiibuu gubayaa dani uguma jirto aakhiradiisiibuu gubayaa dani uguma jirto maslaxadiisii baa la halmaansiiyey limaada lianna rabbigiibuu halmaamay subxana wa tacala marka rabbigaa ha halmaamina mar walba xusuusnow oo qalbigana ka xusuusnow carabkana ka xus rabbigaa subxana wa tacala nabiga sal alay slam waa kii saxaabi ku dhihi jiray waxaad ii dadaarantaa nebi ow yani waxa weeyaan wax jannadana i geeya cadaabkana iga badbaadiya markaasaa nabigu wuxu uri sal alay slam laa yazaalu lisaanuka ratban min dikri illahi tabaaraka wa tacala carabkaagu yuusan ka zuulin inuu dikriga ilahay ku qoyan ka qoyan yahay subxana wa tacala carabkaagu dikriga ilahay laazimi oo bar haddaad janno doonayso cadaabna inaad ka badbaado aad doonayso saasuu nabigu ku yidhi salawatu rabbi wasalaamu calayh bal dikrigi ilahay xusitaankiisu waa acmaasha ugu waaweyn ilahay lagu dhawaado subxana wa tacala xadiidkii nabiguna sal lay slam alaa unabi'ukum bikhayri acmaalikum wa arfaciha fi darajaatikum wa askaaha cinda maliikikum wa ar yani wa khayrin lakum min aldahabi walwariq وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فيضرب أعناقكم وتضرب أعناقهم ذكر الله بالنبي صلى الله عليه وسلم عليه ما يدين شباب النبي صلى الله عليه وسلم يعني أعماشي إنك أبو خير بدن بقرك إن أكتي سنة درجات كأبو صحيح بدن لو قالوا يعني الله أكتي سنة يعني أبو وأزكاها عند مليككم درجات إن أنا أبو صحيح بدن alla agtiisana loogu jecel yahay oo ugu dahaaro iyo wanaag badan idinkana khayr badan inaad dahab iyo fida bixisaan oo idinka khayr badan intaad cadowgiina la kulantaan luqunta inaad ka garaacdaan idinkuna luqunta idinka garaacaan idiin dhaamoo idinka khayr badan ma idiin sheegaa bu nabig sal lay slam jawaabta sohaamaa waa dikrigi ilahay bu nabigu sal lay slam inaad ilaahay xusuusnataan ood xustaan midkaasaa wax walba ka khayr badan bu nabi uri salawatu rabbi wasalaamu caleyh marka an tadkura allaha فلا تنساه هذا الدكان كاجا إبسانية سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لما كلمة أعقوا كفضده ربي أتي سنة ولا بتشعليه ميزان كان وقول عرسهن وسبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم maxay ku yeeli intaa miyaad dhihi kari waaye adoo bareecadaadii gadanhayo oo dadkii aad wax kala iibsanaysaan baad subxaanallahida ku hayn kartaa sooma adoo baabuurka saaran baad subxaanallahida ku hayn kartaa adoo shaqadaada qabsanaya car adaan markaa hadlayni subxanallah baad ku hayn kartaa marka waxa weeyaan yani waa arrin fudud haddana ilah agtiisa wax weyn kaa subxana wa tacala marka waxa weeye rabbi subxaana wa tacaala in aad xusto oo aadan halmaamin ha darajada ugu sarraysa waxa weeye inaad mar walba qalbigaaga uu rabbi hortaada ka muuqdo subxana wa tacala siduu nabigu sal lay wasalam ixsaanka markii uu jibriil weydiiyey nabigu wuxuu yidhi an tacbud allaha kaannaka taraa fain lam takun taraahu fainahu yaraak inaad ilaahay oo caabudo sidii adoo arkayo o kaleeto maxaa yeelay haddaadan adigu arkaynin alla isagaa ku arka subxana wa tacala soo saas ma haddaadan adigu arkaynin ilahay isagaa ku arka marka mar walba hadduu rabbi hortaada ka muuqdo macsiyana ku dhiiran maysid waajib inaad dayacdana ku dhiiran maysid maxaa yal hortaadu ka muuqda sooma misaal matalan haddaan ku siiyo yani haddii matalan nin boqor ah ama madax ah ama yani waxa weeyaan oo safaak ah dhiigtaadiiyo dhiigyacab ah haddaad hor taagan tahay walilahi lmasalu lacla oo uu ku yidhaahdo waxaa samee waxaana ma samayn kartid kuna hor taagan yahay aadna og tahay haddii aad amarkiisa khilaafto inaysan luqunta kugu oolaynin miyaad ku dhici kartaa inaad amarkiisa khilaafto isagoo ku hortaagan ya maya ma awoodi kartid taa macnaheedu waxa weeyaan rabbigaa markuu kaa hor muuqdo oo qalbigaaga ka hor muuqdo oo sidii adigoo arkayoo kale uu yahay kuma dhiiran kartid macsiyada waajib uu ku farayna gaboodfarku samayn maysa laakiin goormaad macsiyada ku dhici markuu qalbigaaga ilahay ka baxo subxana wa tacala soo ma xusuustiisu markay qalbigaaga ka baxdo waajibka waxaad ka gaabini oo sagsaag aad la imaanaysaa markii iyo alla subxaana wa tacaala aragtidiisu iyo xusuustiisu qalbigaaga ay ku yaraato saas macana marka waxa weyaan alla inaad xusto ood xusuusnaato ood u caabuto sidai aad u arkay oo kaleto maxaa haddaad arkaynin isagaa ku arkay alla subxana wa tacala iyo yani waxa weeyaan maaragtay iska ilaalintiisa iyo daacadiisu waa asaaska noloshooda noloshan adduunyana iyadaa asaas u ah midda aakharana iyadaa asaas u ah inaad mar walba isku dayda inaad hagaagsanaato bini aadan baynu naha waynu khaldami sooma mar walba ma toosanaan karno maxaa yeele qalqalooca waaban ku abuuran nahay ha aadan oo aynu ka dhalano ina dhalay ayuu ilaahay amray subxana wa tacala oo amarkii ilaahay siduu ahaa u ilaalin waaya nasiya aadamu fanasiya fanasiyat awlaaduhu aadan baa halmaamay carruurtiisuna way halmaami marka waynu halmaami oo waynu kufi oo waynu simbiraxan oo waynu khaldami oo lugtaa marmar inala fakan oo marbaad macnaa laakiin maxaa xal ah xalku muxuu yahay xalku waxa weeyaan ilaahay subxaana wa tacaala inaad khaldami waa ku og yahay kullu bani aadama khataa wa khayru lkhataa'iin tawaabuun ibni aadam oo dhan waa khaldamaa mid baa iska jaahil ah mid baa macnaha waxa weeye laga yaabaa walciyaadu billahi inuu zino ku dhaco mid baa laga yaabaa inuu maandooriye iyo macnaha mukhadiraadka ku dhex dhaco mid baa laga yaabaa lugtu intay la fakato inuu macnaha xoolo xaaraam ku cuno mid baa laga yaabaa lugtu intay la fakato naf bini aadam inuu dilo mid baa laga yaabaa naftu inay la fakato naftu jiidato qabiil iyo qurunkiisa iska dhex galo yani waxa weeyaan bini aadamkan aad arkaysa yani waxa weeye mar walba toosnaan maayo mar walba kuu hagaagsanaan maayo lakin wuu khaldamay inuu khaldamay waa laogyahay saas daraaddeed bu alla subxana wa tacala hadduu khaldamo hataa xal u sameeyey xal bu yidhi haddaad khaldanto macnaheedu ma aha inay arrintii dhammaatay xal baa de rajada qiil baa lagu hayaa muxuu yahay qiilkaasi alla subxana wa tacala wuxuu yidhi qul inamaa yuuxaa ilaya anamaa ilaahukum ilaahun waaxidun faاstaqiimuu ilayhi maxaa ka dambeeya wastakfiruuhu a nabigu waxaa tidhahdaa baa layidhi waxaa la ii waxyoonayaa aniga cid aan xaq lagu caabudo inuusan jirin alla mooye cibaadada alla keliya waa iskale ee isaga u toosnaada fastaqiimuu ilayh alla u toosnaada oo jidka toosan qaada oo ha leexleexanina ma intaasaan taama miyaan laazimi karnaa inaynaan laazimi karin bu alla wuxuu daba dhigay wastakfiruuhu hadday lugtu idinla fakatana dambi dhaaf ilahay weydiista soo noqda markaba soomaritan waa tii nabigeena xadiiskii ittaqi illaha xayumaa kunta meel alla meeshaad joogtaba alla ka cabso laakiin cabsida miyaan laazimi karnaa bini aadam baana waan halmaamaynaa ma laazimi karna war war bay lugtuna la fakano khaldamaynaa xalku muxuu yahay marka wa atbici sayi'ata alxasanata tamxuhaa hadduu khalad kaa dhacana khaladka wanaag ka dabagee wanaaggaasaa tirtiraya buu nabigu salawatu rabbi wasalaamu caleyh soomaritan walalayaa marka xal ma weydo xal way leedahay ama waad khaldantay haddaad khaldantay khaladkii ha isku halmaamee soo noqo weli jidku waa kuu furan yahay haddii kaleetana jidkii baad haysaayo waad hagaagsantay labadaa inaan udhaxaynaa la doonaya laakiin midda khaladkii waxa weeye intaad khaldanto hadda khalad haddana khaladkii inaad isku halmaanto ood khaladkii ku madax adeegto ood khaladkii daysato oo khaladkii aad ku socoto midda aan marna la garowsanayn waa midda midda aan cadaabka ku mudanna waa midda wey maana laakiin khalad aad ka soo noqotay ood ka toobad keentay isaga yani eedku malid ilahi waa kuu dhaafaya subxana wa tacala saas way macna rabbi subxana wa tacala waa cafinaya marka taqwadu waxa weeye inaan jidkaas laazimno ilaahay ina gaadhsiinaya naxariistiisa ina gaadhsiinaya jannada ina gaadhsiinaya haddaan jidkii wax yar ka baxnoon khaldannana inaan jidkii haddana dib ugu soo noqono taqwada macnaheedu waa kaas weeye aan soo sharaxnay ee waa inaynu ku dadaalno sidii macnaa wax wey aan walaalayaal ula imaan lahayn wixii inaga khaldanna u hagaajin lahayn ha dadkii yani aqoontu ka khaldantaho cilmigu ka khaldan cilmiga ha hagaajisay ninkii camalfal ka khaldanya camalfalka hagaaji ninkii salaadu ka khaldan yonto salaada hagaaji ninkii macnaa waxa weeye sakadu ka khaldan hagaaji ninkii yani waxa weye xajku ka khaldan ha hagaajiyo ninkii macnaha xumaanta iyo balwadda iyo dunuubta dhexdeeda yani wax weeye ay u fududahay samaynteedu oo dhankaa kuu fitnoobay oo ku ibtilaysan hagaajiyo issoo daba qabo sidaas way maanaa sidaas way taasaa loo baahay allah subxana wa tacala marka walaalayaal haddaynu saa ula caabudno oo runtii aynu saa rabbigan ugu xidhanno subxana wa tacaala wax aynaan filaynin buu ilahay ansin subxana wa tacala a waman yattaqi illaha yajcal lahu makhrajan wayarzuqhu min xaytu laa yaxtasib ninkii ilaahay ka cabsada meel uusan filaynin buu ilaahay ka irsaaqi dhibaatadii ku timaadana meel uu kaga baxo ilahay u samay subxana wa tacala siduu uga bixi lahaa uu ilahay u samay subxana wa tacala carwalkaas intaad rabbigaa ka cabsato taqwadiisa laazimto dhibaata intay kugu timaado alla subxana wa tacala qaabkaad uga bixi lahayd yuusan kuu fududayn mihaal baan idin siin nabigu wuxuu sheegay sal alay slam nin saddex nin oo socoto ah saddex nin oo socoto ah baa habeenkii intuu u galay bay god galeen buur weyn salkeeda god ku yaallay galeen godkii markay galeen ayaa buurta korkeeda intuu dhagax weyn ka soo dhacay buu godka afkiisii ayuu istaagay godkii buu afka iskaga duugay nimankii hadday baxa maagaanba maba bixi karaanba saddex nin waa cidla ciigsila ciday u dhawaaqdaan ma leh saddexdoodii baa wada sheekista waxaa yihi war sidan wax kaloo kaga bixi karna ma jirte ilaahay subxaana wa tacaala nin walba camalkuu samayn jiray ka ugu fiicane markaa uu isleeya waa ugu roon yahay ilaahay subxana wa tacala aan ku weydiisano inuu dhibkan inaga faydo dad waxay ahaayeen intaan dhibaatadan ku dhicin rabbigooda yaqaano subxana wa tacala haddaad rabbigaa taqaanay dhibka ka hor dhibku markuu ku qabsado rabbigii aad taqaanay baa markaa ku aqoonsan oo dhibka kaa fayda nin baa saddexdoodii ka mid a ku hormaro wuxuu yidhi allow waxaan lahaa laba waalid oo da' gaadhay xoolana waan raaci jiray xoolaha markaan soo hoyiyo caanahaan u dhisi jiray cid iyaga ka horraysoon caana siin jirayna ma jiro maalin maalmaha ka mid ah marka xoolihii raacitaankoodii iyo daaqoodii baa ila fogaaday amin dambe baan xoolihii keenay caanihii haddaan soo lisayba labadii waalid waa hurdaan waxaan ka gaws qabsaday inaan toosiyo iyagoon caanihii cabbin inaan carruur iyo dad kale ka hormariyana ayadana waa ila qumanaan weyday habeenkii oo dhan baan weelkii sidaan u hayay oon u dul fadhiyey uu waagu ku baryay markuu waagu baryayna caanihii baan siiyey bilaah haddaan arrinkaa adiga dartaa u sameeyey dhagaxan ilaah naga fiid dhagaxii dhinac baa fuqay fiirsada waman yattaqi illaaha yajcal lahu mahrajan dhagaxii dhinac baa fuqay laakiin weli ma bixi karaan nin kala hadlay yani ninkii labaad baa hadlo wuxuu yidhi rabbi ow waxaa jirtay gabadhaan ilmaadeernahay oo aan jeclaaday raggu intay haween jeclaadaan ka ugu darta ugu daran baan jeclaaday aad baan u jeclaaday markaasaan ka dalbay inay isu kay dhiibto yani xumaan buu ka rabay gabadhii way diiday waxoogaa markay ka soo wareegtay baa abaar baa dhacday gabadhii xoolihii baa ka madhay waa in adeerkeeda dee iyadoo baahan bay u timid markaasay tidhi in adeerow icaawi maanta waan baahday markaasaa wuxuu ku yidhi jaaniskan iyo dhibaatadan haysatay inuu uga faa'iidaysto damcay wuxuu yidhi waa ku siinayaa laakiin shardiga waxaan kuu siinaya inaad isu kay dhiibto gabadhi iyadoo baahan meelay ku noqotan aan haysanin bay ninkii isu dhiibtay markii uu labadeeda lugood dhexdooda fadhiistay hawshii iyo bareshinkii inuu qabtana uu qarka u saaran yahay baa waxay ku tidhi ittaqi illaaha warniyahu ilaahay ka cabso kaatuntanna ha jabinin inaad xaq ku jabisa mooye hadalkiibaa qalbiga kaga dhacay markaasuu markiiba fadhiga ka booday ka dhacay meeshii buu kaga tegey lacagtii uu siiyeyna muusan ka qaadanin lacagtii sidii bay gabadhi kula tagtay iyadiina sidii buu ku daayey wuxuu yidhi ilaahayow haweenay aan jeclaa oon heerkaa u gaadhay inaan labadeeda lugood dhexdeeda fadhiisto oo aan adiga dartaa uga tegey ilaahu haddaan adiga dartaa aan uga tegay xumaantaas ilaahu dhibkana haysta naga fiid ninkaana muxuu ilaahay ku baryey ilaahay wuxuu ku baryey xumaan u suurtowday inuu sameeyo oo isaga dartii uuga tegay dhagixii haddana qayb baa jabtay waman yattaqi illaaha yajcal lahu mahraja ninkii saddexaad baa hadlo wuxuu yidhi rabbi ow nin baan adeegsaday oon hawl u dirsaday ninkii markaan hawshii u dirsaday ujuuro inaan siiyo ayaan ugu dirsaday ninkii hawshii markuu ii qabtay baan ku uhi warniya ujuuradaadii waa tare qaado wuu igu diido wuu iskaga tegey ujuuradii buu ninkii frogrogay wuu badiyey xoolo fara badan bay dhaleen maalintii dambe ninkii oo socdaa u yimid muddo markay ka soo wareegtay markaasuu yidhi niyow maalin heblo xoolihii aan kugu lahaa isii wuxuu yidhi war waxaasoo xoolo ah oo geel leh oo lo' leh oo addoommo leh waxaasoo dhan adigaa iska leh xoolahaagii yarkaa ayad igaga tagtay baan yaan yaan rogrogay iyagaa dhalay qaado xoolihii intuu u tegey buu kullii wada kaxaystay ilaah haddaan adiga dartaa u sameeyey dhagax naga fiid ninkaana ilahay wuxuu ku baryay ammaano sooma ammaano ha ilaahayow dhagaxaa naga fayd haddaan adiga dartaa u sameeyey dhagihii waa faydnay ayagoo socday caadi u soo baxeen sidaasay ku nabadgaleen waman yattaqi illaaha yajcal lahu mahrajan wayarzuqhu min xaydu laa yaxtasib alla subxaana wa tacaala ninkii ka cabsadaaye oo rabbigiisa subxaana wa tacaala marka uu fayow yahay oo fiican yahay oo dhib aynan haynin rabbigii ninkii aqoonsada markay dhibaata ku timaado aqoonsanay nebigu wuxuu ku yidhi cabdullahi bn cabbaas wuxuu nebigu uri sal alay waslam yaa ghulaam ixfad illaha yaxfadka ixfad illaha tajidhu tujaahaka tacaraf ila allahi fi rakhaa yacrifka fi shidda ha wiilow rabbigaa xifdi oo amarkiisa iyo daacadiisa xifdi isaguna wuu ku xifdinaya rabbigaa xifdi hortaadaad ka heli markaad u baahatee rabbigaa markaad laban tahay garo markaad baahan tahay buu ku garanaya saasuu nabigu yuri salawatu rabbi wasalaamu caleyh soomaalidana marka walaalayaal ha yani waa inaan rabbigan ka cabsana subxana wa tacala dhibaata marka inugu timaada isagaa faydi risqi waasicana ilahay waana siinaya subxana wa tacala risqina waa siinaya wayarzuqhu min xayu laa yaxtasib meel uusan malaysanaynin buu alla ka risaaqaya subxana wa tacala dhibkii buu ku yimaadana dhib kasta uu galanaya ilahi subxana wa tacala siduu uga bixidaa uu rabbi u fududaynaya subxaana wa tacala ayib marka innaga un baa lainoga bahan inaan dadaalkeeda lala imaano ha yani samaawaadka rabbi subxaana wa tacaala waxa khayraad ku jira iyo dhulka waxa kayd ku jira furahooda waxa weeya waa alla ka cabsiga ha walow ana ahla alkitaabi aamanuu wattaqw lafataxna calayhim barakaati min alsamaai waalardi walakin kadabuu faakadnahum bima kanuu yaksibuun ha ummadihii inaga horreeya laga hadlayo degmooyinkii laga soo hadlay suuraddu ka soo hadashay haddii ay iimaan iyo alla ka cabsi isku dari lahaayeen samaawaadka barakaadkooda iyo dhulka barakaadkiisana labadaba u furi lahayn bu rabbi subxana wa tacala ha barakaadka dhulku maxay yihiin waa waxa khayr ku jira o dhan khayraadka dhulka waay ha waa beerihii waa daaqii xoolaha waa ma yani macdantii waa shidaalkii waa maaragtay wax walba wax walba oo dhulka ku jira oo kayd ah maan usoo saari lahayn bu rabbi subxana wa tacala barakaadka kekuna maxay tahay waa naxariista rabbi subxana wa tacala waa raxmadda waa roobka yani labadaba waxaan ku siin lahayn hadday iimaan iyo alla kacabsi la imaan lahayn wa an law istaqaamuu cala ariiqati la asqaynaahum maan hadaqa haddii ay jidka ku toosnaan lahaayeen roob dhibca waaweyn baan waraabin lahayn bu rabbi subxana wa tacala maxay idinla tahay abaaraha maxaa keenaya a abaaraha maxaa keenaya sababku muxuu yahay soo inaga un dembigeenna maaha waa khaladkaan inagu gelina wey abaaraha waxaa keenaya colaadka maxaa keenaya waa sababka innagaa keenay innaga sabab waxaan samaynay iyo dembi aan gallay bay ku timid cudurradan maxaa keenaya cudurrada waxaa keenaya inagu yani dembi aan gallay baa keenaya ha bahara alfasaadu fi lbari waalbaxri bima kasabat aydi nnaas yani fasaadka bad iyo beriba waa ka muuqday bu rabbi subxana wa tacala limaada waxay dadku kasbadeen daraaddeed maa asaabakum min musiibatin fabima kasabat aydiikum wayacfu can kadiir wax kasta oo idinku dhaco idin asiibaaye waa waxay gacmihiinu shaqaysteen wax badan buu weliba ilahay cafiyaya subxana wa tacala sida aad u gashan haddii laydinku qaban laha idinkaaba jiri lahaba ya dembiga aynu gelayna hadduu ilaahay noo qaban lahaa dhulkaba lama joogeenba waa horaaba laylala rogi lahaba laakiin in badan buu ilahay cafinaya waxoogaa yani darbaaxo yaryar iyo waxoogaa un laydinku toosinaya xawd yar waay waxoogaa un laydinku baraarujinaya waay cudurkan iyo colaadahan iyo yani masaa'ibtan iyo dhibaatooyinkan iyo roob la-aantan iyo yani waxani waa waxoogaa wixii aad gasheen in ka mida wey laakiin in badan rabbi subxana wa tacala waa cafinaya marka yani dhibaatooyinkaas waxaa keenaya waa taqwo la-aanta khayr oo dhanna waxaa lagu gaadhaa waa taqwada iyo alla ka cabsiga waa taqwada iyo alla ka cabsiga wey subxana wa tacala marka walaalayaal yani warka gabagabadiisa waxa weeye aynu ku dadaalna ilah cabsidiisa subxana wa tacala a nabigu salawatu rabbi wasalaamu alayh yani xataa wuxuu sheegay shareecada ilahi subxana wa tacala la dhaqan geliya waa cabsida ilahi subxana wa tacaala asasiyaadkeeda ka mid ah wuxuu yidhi sal alay aslam xad ilahay xuduuddiisa ka mid ah xad ilahay xuduuddiisa ka mid ah oo dhulka lagu oogo ayaa waxay uga khayr badan tahay dadka dhulka ku nool afartan beri oo roob la siiyo maxaa uga khayr badan waxaa uga khayr badan xad ilahay xuduuddiisa ka mid oo dhulka lagu oogo a tuug gacanta la jaray ruux naf bini aadan dilay oo la dilay mid zinaystay oo matala waxa weye la jeedlay oo la garaacay xad xuduud mid khamro cabay oo la karbaashay xad xuduudda ilaahay ka mid ah hal mid oo dhulka lagu lagu oogo ayaa waxay bini aadamka uga khayr badan tahay buu nabi uri sal lla alay wasalam afartan beri oo roob u do-o u fiirsada limaada lianna ilaahay shareecadiisoo la dhaqan geliyaay yaa khayr oo dhan ku yimaada adduun iyo aakhiraba khayrku ku furmaa sooma nolosha ku hagaagtaa nabadgelya ku timaadaa roob ku yimaadaa caafimaad ku yimaadaa wanaag oo dhan ku yimaadaa somaarta mukhaalafada ilahi sharcigiisa la garamarana dhib baa ku yimaada dhibaatada waxaa laga yaabaa inay adiga khaas kugu noqoto adigii dembiga gala inay gaar kugu noqotaa laga yaaba waxaa laga yaabaa inay carruurtaada iyo reerkaaga gaadho meel kale haddayna kaaga imaana xataa waxaa laga yaabaa inay carruurtaadii caasi kugu noqdaan limaada carruurtan aadu karilaada oo inkaaro ku dhacday waan idin koriyey oo waxaan idinka iskuol fee baan idinka bixiyey oo caafimaadkiinaan intaan la dagaalamayay war markaad waaweynateen maxaad iiga tagteen adigaa ilahay ka tegay soo ma jawaabta saxda waadaan ninkii allihiisa ka tegey oo xarigga ka goostay oo caasiyey inay carruurtiisu caasiyaan waa cuquubo deg deg ah soo ma waa nafsi deg deg ah islaantiibaa waxay ku noqotay xarig lama sitaan mar walba qoortay ku jirtaa dhinacna waa uga degilaadahay noloshii baa ku kadeedantay limaada leanna waxa way waa dembi ugelaya haddaad hagaagto reerka waa lagu hagaajin haddaad fiicnaato reerka waa lagu fiicnin carruurta waa lagu hagaajin adigaa lagu hagaajin soo ma aragtaan yacni salafku waxay dhihi jireen dembi markaan galo markaba waxaan ka dareemaa faraskayga iyo dameertayda iyo reerkaygaan ka dareemaa bui jira markaan dembi galo faraskii bay u dhirin faraskii yani hayinka ahaa ee socon jiray ee socodka fiicnaa xaaladiisa waa isbedeshay dameertii xaalkeeda waa isbedelay haweenaydii xaalkeeda waa isbedelay carruurtii xaalkeeda waa isbedelay kulli waa waa indha iiran yihin kulli adigaa lagugu soo jeesaday limaada leanna axdaha rabbigaa ku jeesaday subxana wa tacala sooma marka waxa weeyaan adeeca rabbi subxaana wa tacaala oo ka cabsada khalqigaa idinka cabsanay ninkii rabbigii adeeca khalaa'iqda o dhan baa dhinac ka mari waa laga wada cabsan laakiin ninkii rabbigii xarigka ka goosta subxana wa tacala wax walba ku dhiiri khaas marka waxaa laga yaabaa inay adig khaas kugu noqoto reerkaaga inay ku ekaato carruurtaada inay gasho dhaqaalaha inay kaa gasho waa suurtagal caafimaadka inay kaa gasho yani inay dhibaato guud noqotona waaba iska suurtagal nabigu soo marin salawatu rabbi wasalaamu aleh xadiidka saxiixa ummad haddii ay zinadu fududaystaan oo zinadu ay dhexdooda ku faafto oo aynan inkirin ilaahay wuxuu ku ibtileeyaa cudurro aan hortood dhicin cudurro aan horay u dhicin ayaa ilaahay ku ibtileeya subxana wa tacaala waa haddii zinadu ay faafto taas markhaati ma doonto soma maanta a cudurrada adduunka xal loo leeyahay aidiska xagee ka yimid asalkiisa xagee ka yimid maxaa sababay zinada soo ma zinada asal u ah hadalkaa nabigu wuxuu yuri sal alay wasalam kun iyo afar boqol oo sano ka hor buu nabigu sal alay wasalam mujtamaca zinadu ay ku faafto ma jiro ilaa ilaahay wuxuu ku ibtileeyaa cudur aan horay u dhicin a muxuu ku yimid macsiyadu ku yimid dad zakada diida ma jiraan buu nabi uri sal alay wasalam ilaa ilaahay dhibicda roobku ka goostaa soomaalida reebaadiyaan soomaalidu hadda say u kadeedan yihin roob male limaada leanna zakayna bixinayn car intay zakada bixiyaan roob ha waayaan natiijadu waxa waya markii zakada la bixin waayo ilahay inuu dhibicda ka daysto oo la imtixaano kadeedmaan rabaadaan saas way macnaha waxaa kaloo nabigu yuri sal alay wasalam qolo kitaabka ilaahay ku dhaqmi weyda ma jirto oo kitaabka ilahay dhinac iska dhigta ilaa ilaahay dhexdoodu isku diraa buu nabi uri sal alay slam a iyaduna soo markhaatigeedii maanta ma hayno muslimiinta adduunka markay kitaabka ilahay dhinac iska dhigeen nidaamyo reer galbeedka ay ka keensadeen iyo dastuur kalena ay maxkamadaha dhigteen oo noloshii ku dabaqeen maxaa ka dhashay waxaa ka dhashay in iyaga ilaahay isku dira subxana wa tacala labadii deriska ahayd baa isugu daran oo labadii wada dhalatay baa isugu daran oo qabiil qabiil bay isu hayaan oo degme degmay isu hayaan oo waddan waddan bay isu hayaan oo quluubtoodii baa laysu diray oo wax isku kalsoon ma jiro oo waxba ma wada qabsan karaa limaada lianna kitaabka ilahay xukunkiisii bay ka tageen natiijada ka dhalatay waa in lagu ciqaabo in iyagina isku diro quluubtoodii la kala jeediyo mana isku soo noqonayaan ilaa ay kitaabka ilahay ku dhaqmaan subxana wa tacala soo maaratan marka saas wey dembi kasta oo la galo natiijo ka dhalataa jirto dhibaato ka dhalataa jirta dhibaatadu inay caam noqotona waa suurtagal inay khaas noqotona waa suurtagal daacada ilaahayna subxaana wa tacaala wanaagaa lagu gaadhaa khayrkaa ku furma akhru zamaanka wuxuu nabigu yuri sal alay wasalam markii nebi ciise yimaado oo gaalada inta uu baabi'iyo saliibka burburiyo doofaarka laayo yani waxa weeyaan maaragtay shareecada islaamka wax ku xukumo dajaal uu dilo markii nebi ciise uu akhru zamaanka saa u yimaado shareecada diinta islaamka dadka uu ku xukumo wuxuu nabigu yuri sal alay wasalam dhulka waxa ka soo baxaya ayaa ilaahay barakaynaya subxana wa tacala ilaa xabadda rumaanka xabad rumaan rumaanka soo taqaanaan xabadda rumaankii ay deeqdo koox cad oo rag ah intay ka dhargaan bay ka tegayaan iyadoo sideedii ah neefka xoolaha ah candhadiisa caanaha ku jiraay koox dhan oo bini aadama intay ka dhargaan bay ka dareerayaan limaada maxaa barakeeyey waxaa barakeeyey ilaahi subxana wa tacaala diintiisii oo lagu dhaqmay baa barakaysa soo ma aragtaa walaalayaal candhadii baa barakowday beerihii baa barakoobay midhihii baa barakoobay midhihii baa waaweynaaday maxay ku barakoobeen waxay ku barakoobeen ilahi diintiisa subxana wa tacala soomaalita innaga maanta waxaan la kadeedanaha wax kale maa waxaan la rabaarsannaha wax kale maa ha waxaan yani dhibku inoo haysta wax kale maa waa diinta ilahay aynu ka fogaanay subxana wa tacala kullamaa aan soo dhawaanana oon xaalkeenna wax ka bedelana ilahay subxana wa tacala waxbuu inaga bedeli ina allaha laa yugayiru ma biqawmin xataa yugayiruu ma bianfusihim marka xaalkeenna aan bedelno oo rabbi subxana wa tacala walaalayaal aan kusoo dhawaano oo diintiisa aynu baranno oon ku dhaqanno oon u shaqayno oon u adeegno waynu barakoobi biidn illahi tabaaraka watacaala dhibkayna haysto o dhan xal baa loo helay ha dad jiro oo cizi lahoo karaamo lahoo yani baraka lahoo dhulkooda u barakaysan yaho nabadgelyo helo caafimaad helo yani waxay doonayaan la siiyo aakhirada jannadii iyo barwaaqadii u laaban tahay baynu noqonayn lakin maxaan ku gaari karnaa waxaan ku gaari karnaa inaan furaha qaadano taqwa allahi tabaaraka wa tacaala allah cabsidiisa subxana wa tacala marka walaalayaal waxaan filayaa waxaad jeceshiin inaad su-aalo weydiisaan intaa ka badan marka waxaan uleena waqtigu inuusan saamaxaynin wixii khalada ilahay subxana wa tacala inaga saamaxo wixii sawaab ana ilahay bay ka ahaatay subxaana wa tacala walahu alxamdu cala dalik wsala allahuma waslama cala nabiyina muxamedin wacala alihi wasaxbihi wasalam
su-aalaha inoo bilaabanaya su-aasha koowaad waxay tahay su-aasha koowaad waxay tahay qof baa badeeco ka iibsaday markaasuu yidhi haddaad kaash isiiso waa shan boqol hadday berri kugu gaadhana waa lix boqol boqolkaa shilin ee u dhexaysa ma riba
waxaa wax weyna runtii waxaa ilahay lagu mahadiya subxaana wa tacaala ah runtii waa bishaaro bishaaradaasi waxay tahay maanta dadku siday diinta ugu soo noqdeen waxaa markhaati u ah su-aalaha intooda badan ama in badan oo ka mida dhaqaalahay ku saabsan yihin maxaas ma ribaa diintu ma ogoshahay ma xalaalbaa ma xaaraanba hadda kahor laysma weydiin jira soomaalidu waxay dhihi jireen waxaan ku culinba waa la cunaa soo maa waxaan ku cuninba waa la cunaa laakin hadda waxa weeyaan waxaan ku cuninba lama cune wixii xalaala la cunaa marka maxaa xalaala inaan aada isu weydiino runtii waa laga maarmaan jawaabta su-aasha haddaan u imaado haddii uu ruuxu yidhaahdo shaygan dukaanka yaalla haddaad kaash hadda igu siinaysana waa intaa haddaad wakti kadib isiinaysana waa intaa oo qiimo ka badan ah ma banaan tahay mise ma banaana culimadu waxay u badan yihiin inuu banaan tahay culimadu waxay u badan yihiin inay banaan tahay baycul ajal bay dhahaan baycul ajal bay dhahaan laakiin waxaa shartiya bay leeyihiin labada iib mid ka mida in lagu lagu guddoonsado oo ama midka kaashka ah ama midka dibdhiga ah markii saa lagu guddoonsado oo sidaa ay ku hesheeyaan hadday ku kala tagaan dhib malaha yidhahda saasay culimadu u badan yihiin waxaase jira daa'ifa min alculamaa oo qaba inay mas'aladu ay ribo tahay oo waxay daliishanayaan xadiid sugan man baaca baycatayni falahu awkasuhumaa aw iribaa xadiidkaasay daliishanayaan laba beec ruuxii iibiya midka dhiman ee hoose ayuu leeyahay ama ribu ku dhacaya xadiidkaas yani fahamkiisa aad looga murmayaa oo qaarna waxay ku dabaqeen baycul ajalkan hadda sheegaynay qaarna waxay yidhahdeen ma ahe macno kaluu tusayaayoo macnaha beyca ciilada la yidhaahdo ayay ku dabaqeen waxaana loo badan yahay in uu macnaha xadiisku uu yahay baycul ciina inuu la macno yahay waxaana madhabkaas ragga maray ka mid oo rajaxay muxaqiqiinta ah shaykhulislaam ibnu taymiya iyo tilmiiduhu ibnulqayim iyo keyrkoodba saas daraaddeed waxaa loo badan yahay in ay banaan tahay baycul ajalku baycul ajalku inuu banaan yahay haddaad hadda isiinaysana waa kaash waa intaa haddii aad kadib isiin doontana waa intaa oo ka badan laakiin ha dhowto markii la gaadho xilligii aad ku heshiiseen beecii aad ku heshiiseen haddii wax yar oo siyaada ay ku darmato waa midka marka waa loonka ay bixiyaan marka ay buluugtu bixiyaan kullamaa waktigii la gaadho haddii ay noqoto wuu sii siyaadaya haddaad lasii daqdaba waa siyaadaysa siyaadaa fuulaysa markaasi waxa weeyaan waa daynta ay buluugtu bixiyaan ee dulsaarka ah mana banaana midaasi ribo wey macnaha marka waa in xilligii haddii la gaadho intii lagu heshiiyey iyo hadday ruuxu kala dib dhacaba intii lagu heshiiyey ka badan lagama qaadan karo wabillahi tawfiiq
jazaak allahu khayr su-aasha labaad waxay tahay gabadha inla shareerka qabta ee dukaankeeda gadanaysa wax ma laga iibsan karaa mase laga amaahan karaa mase la aamini karaa iyadoo aan wejigeeda la garanaynin
gabadha wejigeeda maca ka rabtan badeecaa idin dhex martay ama iibbaa idin dhex maray wax ka iibsada wax ka daynta ruuxa wejigiisa lacagka keliya laguma garto codkiisaa la garan karaa yani muuqaalkiisa koraa la garan karaa siyaabo badan baa lagu garan karaa inaad wejigiisa aragto shardi ma aha midda kale haddii aad kaash ku tacamulaysaan gabadh dukaan joogto ood alaab ka iibsanayso ama ka daynsanayso ayadaa u baahan inay ku garato laakiin anugu inaad garato waxba loogama baahna xoogga hadday iyadu midda wax iibsanaysa ay tahayna oo iyadu wax garanaysana yani waxa weeye codkeeda lagu garan karaa ciddaa la garan karaa muuqaalkeeda koraa la garan karaa siyaabo badan baa lagu garan karaya marka gabdhaha wejigooda in la arkaayo daruuri maaha culimadu waxay yidhahdaan meelaha qaarkood haddii laga maarmi waayo oo ay daruura timaado in ay wejiga faydo waa qasab bay yidhahdaan maxkamadahoo kaleeto ah, ruuxii in la gartaa loo baahan yahay yani waxa weye meelaha maxkamadaha oo kaleeto masalan maxkamad loo baahan yahay ruuxii wejihaan in loo arko dayn ayna si kale ku suroobaynin allahuma ruuxii in wejigiisa la garto mooyaane mucaalaadka noocaas oo kale oo dantu kalifta mooyaane gabadha iyada indhasheerahun bay shaqaysanay waana laga tacaamuli mushkilada male indhaheeda iyo wejigeeda in la arkana waxba daruuri maaha allahu aclam bismillah